بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا بفضلك ومنك يا لطيف اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فاجعل أمورنا كلها سهلا سهل الله كل ما عسر علينا بحرمة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم والصلاة عليه ليس فيها ركوع ولا سجود waxaan ku soo jirnay kitaabuljanaa'is janaazadii iyo maydkii dhintay waxyaabihii quseeyey afar arrimood baa u waajibaysa ayaa la yidhi maydku marka uu dhinto afartaas oo ah in la mayro iyo in la kafano in lagu tukado iyo in la aaso laba ka mida ayaynu soo marnay marka oo mayridii la mayrayey maydka iyo kafanidii la kafanayay oo kafanta la gelinayey salaadii lagu tukanayay iyo aaskii unbaa noo dhiman salaadii ayuu halkan ka guda gelayaa marka sheekhu oo wuxuu yidhi wasalaatu tukashadii calayhi cala almayiti kan dhintay lagu tukanayey laysa kuma sugna fiiha salaada dhexdeeda rukuucun rukuuci kuma sugna walaa sujuudun sujuudna kuma sugna salaada lagu tukanayo mayidka sujuud iyo rukuuc iyo ma lahan sida salaadaha kale oo kaleo way ka duwan tahay ayadu wasalaatu tukashadii calayhi cala almayiti mayidka dhintay lagu tukanayey laysa fiihaa salaadaas dhexdeeda ma ahan rukuucun rukuuci walaa sujuudun sujuudna ma ahan wa arkaanuhaa salaadaa tiirarkeedu arbacu takbiiraatin afar takbiirood in la hero weeye wa niyatu niyo weeye maqruunatan ayadoo lala xiriiriyey niyadaas bitakbiirati takbiirtii al uulaa ee hore waalqiyaamu istaag weeye lilqaadiri xaaluu u sugnaaday kii awooday calayhi cala alqiyaami istaagga awooday wa qiraa'atu alfaatixati faatixadii la akrinteedii weeye fii ayi maxalli meel kasta lagu akriyo waalafdalu laakiin fii ayi maxallin maxal kastaba lagu akrin kara weeyaan meel kasta oo un ka mid a waalafdalu laakiin sida fadliga badani an takuuna waa inay ahaato akrinta faatixadu bacda takbiirati takbiirtii kadib al uulaa ee hore wasalaatu salligii weeye cala nabiy nabiga suuban lagu salinaya sala allahu calayhi wasalam bacda takbiirati allahu akbarti kadib lagu salinaya takbiirtii athaaniyati ee labaad waducaa'u ducadii weeye lilmayiti kan dhintay loo ducaynayey biukhrawiyin aakhiro mid loo nisbeeyena loogu ducaynayey wanaag aakhiro bacda takbiirati takbiirtii kadib athaalithati ee saddexaad wa aqaluhu aqalu ducaay ducada inta ugu yadhi allaahuma akfir lahu ilaahu u dembi dhaaf weeye oo warxamhu u naxariiso wa tasliimatu waa salaamtii aluulaa ee hore bacda takbiirati takbiirtii kadib la salaamaysto araabicati ee afraad salaada janaasada ee mayidkan dhintay lagu tukanayaahi waxay leedahay arkaan arkaantaasoo ah toddoba toddobada rugni waxaa ugu horeeya marka koowaad afar takbiirood horta in la helo oo afar mar allahu akbar la yidhaahdo rugniga labaadi waa in niyo la helo oo la niyeysto salaadii janaasada goormo ayay niyadu dhacaysaa allahu akbarta ugu horraysa ayaa niyada lala xiriirinayaa inta la niyeysto salaaddii janaasada qofkani inuu salaad fardulkifaaya ah oo janaasaha uu ku tukanayo mayidkan ayuu allahu akbar odhanayaayo allahu akbarta u horrayse uu salaada ku xidhanayo taas ayaa lala xidhiirinayaa waa ruknigii labaad rukniga saddexaadi waa istaaggii in istaag ay ku dhacdo istaag lagu tukado salaada janaasada waa qof alla iyo qofkii awoode rukniga afraad waa in faatixadii la aqriyo oo faatixada akhriskeedii lala yimaado meel kasta ayaana lagu aqrin karaa takbiir kasta gadaasheeda mid walba meel un ka mid ah ayaa un lagu aqrin karaa oo waxaa weeye meel gaara wuxuu leeyahay in lagu aqriyaahi ma cayin mayso oo waajib noqon mayso meel gaara in lagu aqriyo laakiin waxaa asaxaysa in un meel ka mida lagu aqriyo ayaa la rabaa allahu akbar un gadaasheed in lagu aqriyo takbiiraha lasoo sheegay ah sida laakiin fadliga badani waxay tahay allahu akbarta hore gadaasheeda in faatixada la aqriyo rukniga shanaad waa salligii nebiga lagu sallinayay calayhi salaatu wasalaam kaasoo asna dhacaya oo lala imanayo kadib takbiirta saddexaad takbiirta labaadaan idhaadee kadib ayaa lala imanaya takbiirta labaad kadib rukniga lixaadi waa ducadii meyidkan loo ducaynayey oo aakharana loogu ducaynayay shay adduunyo quseeyo loogu ducayn mayee shay ukhrawiyaha loogu ducaynayaa oo dembi dhaaf iyo raxmad iyo ilaahay inuu siiyo waxaana lala imanayaa ducadaas meydka loo ducaynayo takbiirta saddexaad kadib allahu akbarta saddexaad kadib rugniga toddobaad oo ugu dambeeyahina waa salaamtii hore ee la salaamo naqsanayay oo takbiirta afraad ka dambaysay toddobadaa rukni ayay salaadu ka kooban tahay afar takbiirood waa in la helaa niyadii waa in lala yimaadaayo allahu akbarta koowaad lala xiriirinayo istaag waa inay ku dhacdaa waa in faatixadii la aqriyaa waa in nebiga lagu saliyaa waa in meyidka loo duceeyaa waa in la salaamo naqsadaa afarta takbiirood marka allahu akbarta ugu horraysaay waa midii lagu xiranayey faatixadaa la aqrinayaa allahu akbar baa haddana laleeyahay oo takbiirtii labaad ah nebigaa lagu salinayaa calayhi salaatu wasalaam allahu akbar baa laleeyahay oo takbiirtii saddexaad ah meyidkaa loo ducaynayaa allahuma akfir lahu warxamhu allahu akbar baa laleeyahay oo tii afraad ah markaasaa la salaamo naqsanaya qaabkaas ayaa loo tukadaa salaada janaazada qofku dee hadduusan kitaabba akrisan oo uusan cilmigii dhegaysan ee qaabkii salaada janaazada loo tukanayay afarta jeer oo allahu akbar laleeyahay afartaba inuu faatixada akriyo mid walba gadaasheeda ayaa dhacaysa waad arkaysaa dadku markii ay janaazada wax uga tukanayaan qof geesta kaa xiga oo afartii jeerba mar walbaba markii allahu akbar la yidhahdo afartiiba faatixadii daldalaya wa arkaanuhaa salaada arkaanteedu sabcatun toddoba weeye dee usoo qadar arbacu takbiiraatin afar takbiirood oo la helo weeye wa niyatu niyo weeye maqruunatan xaal lala xidhiiriyey niyadaas bitakbiirati takbiirtii aluulaa ee hore alqiyaamu istaaggii weeye oo lilqaadiri u sugnaaday kii awooday calayhi istaagga wa qiraa'atu alfaatixati faatixadii oo la aqriyo weeye fii ayi maxallin meeltii kaa uu ku aqriyo meel un ka mida allahu akbaradaas takbiiraha gadaashooda meel un ka mida wal afdalu laakiin sida fadliga badani an takuuna waa inay ahaato aqrintii faatixada la aqrinayay bacda takbiirati allahu akbartii kadib aluulaa ee hore wasalaatu waa salligii cala nabiyi nabiga suuban lagu salinayay sala allahu calayhi wasalam bacda takbiirati allahu akbartii kadibna lagu salinayay athaaniyati ee labaad takbiirta labaad kadib in nabiga lagu saliyo oo allahuma salli calaa muxammadin in la yidhaahdo ayaa ugu yar in aalkii lagu saliyo oo duca lala yimaadana waa sida kaamilka ah salaadii salliga ibraahimiyada in lagula yimaado siiqadaas iyo waducaau ducadii weeye lilmayiti kan dhintay loo ducaynayey biukhrawiyin aakhiro shay loo nisbeeyana loogu ducaynayey wanaag aakhiro bacda takbiiratina loo ducaynayey takbiirtii kadib athaalisati ee saddexaad wa aqaluhu aqalu ducaay ducada kan ugu yari allahuma akfir lahu waarxamhu ilaahuw u naxariis allahuma ilaahayow ikfir lahu u dembi dhaaf oo warxamhu u naxariisa maydkan dhintay intaas in la yidhaahdo ayaa ugu yar sida sunnadu ay tahay iyo inta ugu badanna waa dacooyinkii dheerdheeraaye lasoo guuriyey waan arki doonaaye allahuma kfir lixayina wa mayitina washaahidina wa ghaa'ibina wa sagiirina wa kabiirina wa dakarina wa unhaana allahuma man axyaytahu mina fa axyihi cala alislaam waman tawafaytahu mina fatawafahu cala aliimaan ducadii dheereed allahuma ina hada cabduka wabnu cabdayka iyo dacooyinkaa tirada badan weeyaan waa tahay allahuma kfir lahu warxamhu baa ugu yar watasliimatu salaamaysigii weeye alulaa ee hore salaamo naqsigii labada salaamoodtii hore bacda takbiirati takbiirtii kadibna la salaamaysto takbiirtii araabicati ee afraad allahu akbarta afraad kadibna la salaamo naqsado arkaanta iyo waajibaadku waa intaas wasunnatu sunnadu waxay tahay an yatacawada inuu ilaah magan galo oo acuudu billaahi uu yidhaahdo qabla alfaatixati faatixada ka hor wa an yudawila inuu dheereeyo weeye sunnadu adducaa ducadii bacda athaalithati takbiirta labaad kadib wa an yakuuna waa inuu ahaado ducuhu bilwaalidi kii ka soo harooray can inabiyi nabiga suuban xaggiisa sala allahu calayhi wasalam wa an yaquula inuu yidhaahdaa la sunnaynayaa bacda araabicati takbiirta afraad kadib wa qabla asalaami salaamtana ka hor allaahuma ilaahayow laa taxrimna hanaga hoojin ajrahu ajrikiis ajirkiisa hanaga hoojin oo hanaga qadin walaa taftinna hanana fitnayn bacdahu asaga gadaashi wakfir lanaa annaga ilaahayow noo dembi dhaaf iyo walow asaga iyo walilmuslimiina muslimiintaba intaas inuu yidhaahdana waa la sunnaynayaa waxaa la sunnaynayaa buu leeyahay inuu acuudu billaahi horta la yimaado intuusan akrinta faatixada bilaabin laakiin ducaau liftitaax wajahtu wajhiya liladii iyo ma lahan ayadu salaadani wuxuu la imaanayaa keliya tacawudka ayuu la imaanayaa acuudu billahi min ashaydaani arajiim inuu dheereeyo ducadii meydka loo ducaynayayo uu aad ugu dheeraadana waa la sunnaynayaa maxaa yeelay maqsuudka salaaduba waaba iyada ducadaasi weliba inay noqoto ducadii waalidka ahayd ee ka soo aroortay nebiga suuban sala allahu calayhi wasalam allahuma akfir lixayina wamayitina aadii aan sheegaynay iyo allahuma akfir lahu warxamhu wacaafihi wacfu canhu waakrim nuzulahu wawasic madkhalah waagsilhu bilmaa'i waalthalj waalbard wanaqihi min adunuubi walkhadaaya kamaa yunaqa athawb alabyadu min addanas waabdilhu daaran khayra min daarih wa ahlan khayra min ahlih wa zawjan khayra min zawjih wa adkhilhu aljanna wa acidhu min cadaabi alqabri wa fitnatihi wa min cadaabi annaar ducooyinkaas inuu akriyo dheer dheer ayaa la sunnaynayaa waxaa kaloo la sunnaynayaa buu yidhi sheekhu salaamta intaan la gaarin takbiirta afraad allahu akbarta ugu dambaysa oo uu ku salaamo naqsanayo allahu akbarta iyo salaamta dhexdooda allahuma laa taxrimna ajrahu walaa taftinna bacdah sidaas inuu yidhaahdo ilaahuw ha naga qadin ajrahu ajraalmusiibat musiibadii meyidkan laisku musiibeeyey geeridaas geeridaa ajrigeedii ilaahayow ha naga hoojin ama se ajrahu ajra asalaati calayhi tukashada aynu ku tukanayna ajarkeeda ilaahayow ha naga qadin walaa taftinna bacdahu isaga dabadeena hana fitnayn sidaa inuu yidhaahdaa la sunnaynayaa wakfir lanaa walahu iyo walilmuslimiina in lagu daraayna wax dhiba male wasunnatu sunnadu waxay tahay an yatacawada inuu ilaah magan galo acuudu billaahi yidhaahdo qabla alfaatixati faatixada ka hor wa an yudawila inuu dheereeyo weeye sunnada ducaa ducadii bacda thalithati uu ducaynayey takbiirta saddexaad kadib wa an yakuuna inuu ahaado weeyaan sunnadu ducuhu bilwaalidi kii ka soo arooray can inabiyi nabiga suuban sala allahu calayhi wasalam wa an yaquula inuu yidhaahdo weeyaan sunnadu bacda araabicati takbiirta afraad kadib wa qabla salaami salaamtana ka hor allaahuma allahayow laa taxrimna hanaga qadin oo hanaga hoojin ajrahu ajra almusiibati musiibadii qofkan dhimashadiisa la isku musiibeeyey ajrigeedii ilaah waa naga qadin amase salaadii aan ku tukanay ajrigeedii ha naga qadin walaa taftinna ilaah waa nana fitnayn bacdahu asaga gadaalkii wakfir lanaa annaga ilaahu noo dembi dhaaf walahu asagana ilaahu dembi dhaaf walilmuslimiina muslimiinta oo dhanna ilaahu dembi dhaaf halkaas salaadii baa ku dhammaatay waajibkii afraad ee ugu dembeeyey oo ahaa aasidii la aasayay meyidka ayuu halkan ka sheegayaa haddana wa aqalu dafni duugidda tan ugu yari an yakuuna waa inuu ahaado dafnigu fii xufratin god xufradaasoo tamnacu reebaysa oo diidaysa duhuura raa'ixati almayiti midka dhintay urkiisii soo bixiddiisa wa tasuunu kana kana ilaalinaysa jismahu jirkiisa min akli sibaaci dugaagyadu inay cunaanna ka reebaysa waxaa waajiba meydka in la aasa haddana markii la mayro oo la kafanoo lagu tukado kadib in la aaso ayaa waajiba aaskaa la aasayana waxaa ugu yar in lagu aaso god godkaasoo reebaya in maydkan urkiisi uu bannaanka u soo baxo oo qarinaya weeyaan maydkan urkiisi haddana ka dhowraya jirkiisa in bahalladu ay cunaan godka intaas ayaa ugu yar wa aqalu dafni duugidda tan ugu yar iyo xabaalidda maydka la xabaalayo an yakuuna inuu ahaado weeye dafnigu fii xufratin god inuu ahaado xufradoo tamnacu reebaysa raa'ixati almayiti maydka urkiisii soo bixiddiisa wa tasuunu kana ilaalinaysa jismahu mayidka dhintay jirkiisii min akli sibaaci dugaagyada cunidoodiina ka ilaalinaysa wa akmaluhu akmalu dafni duugidda tan ugu dhammaystirani an yakuuna waa inuu ahaado fii laxdin il inuu ahaado weeyaan in kaanat haddii ay tahay alardu dhulku qawiyatan mid adag oo xoog leh wa fii shaqin dhexjeex inuu ahaado weeye in kaanat haddii ay tahay ardadu rikhwatan mid jilicsan wa an yuwasaca in la ballaariyaa la sunnaynayaa godkii wa an yucammaqa in hoos loo qodo qadra qaamatin joog qadarkii oo kale iyo wabasdatin farafidis waxaa weeye sida sunnada ah ee ugu kaamilsan aasidan la aasayo meydka iyo godka lagu aasayaah in lagu aaso laxdi iil in lagu aaso iilka waa la yaqaanaayo markii godka la qodo ayaa intii iilka ah ee meydka la dhigaya ayaa dhinac dhinac loo jeexaa haddii dhulku uu adag yahay waxay sunnadu tahay godka in la iiliyo iil ahaan loo qodo iil ahaan in loo qodo weeyaan oo dhinaca midig oo qiblada xaggeeda dhanka xiga ayaa laga qodayaayoo iilkii sidaas lagu leexinayaa waa haddii dhulku uu adag yahayo aysan dumayn dhulkani uusan dumayn weeyaan haddii laakiin dhulkani uu yahay dhul jilicsan oo ciid iska qoyan iyo ciid jilicsan ay tahayoo waa dhulkii iska qoyanaayoo kale iyo markaasna waxaa la sunnaynayaa in la sameeyo dhexjeexii oo godkii markii la qodo intii iilka ahayd in godka dhex bartankiisa laga bixiyo maxaa yeelay haddii la iiliyo geesgees iilkii loo qodo ciiddani wayba dumaysaaba waa dhulkaa iska jilicsanoo iska qoyanoo dumaya marka dhexdii in inta laga bixiyo sidaa loo dabooloo fuusto iyo bir fidsan iyo waxaas iyo la saaro weeyaan taas ayaa la sunnaynayaa waxaa kaloo la sunnaynayaa godka in la ballaariyo oo waasic laga dhigo haddii yacni iilkii laga dhigayo laxdigii ah iyo haddii kii dhexjeexa ahaa laga dhigayaba in la ballaariyo ayaa la sunnaynayaa oo ballaarkiisa la deeqsiiyo qadar deeqaya dadka qabriga dhigaya dadka qofkaan iilka dhigayo qabriga dhigayaa waa inuu deeqaa ee meel ciriiriyahoo labada qof ama saddexda qof inta uun iilka dhigaysa aan deeqin lama ogolee sunnadu waxay tahay in la yar ballaariyo hoos in loo in loo qodo oo cumqi loo sameeyo hoos loo dheereeyana waa la sunnaynayaa qof jooggii qofkaasoo farihiisa fidiyey oo gacantiisa kor u taagay nin aan aad iyo aadna u dheerayn aadna aan u gaabnaynee dhexdhexaada jooggiis inta la eg isagoo istaagay haddana gacantiisii kor u taagay oo fidiyey qadda intaasoo kale in la gaarsiiyo taasna waa sunno wa akmaluhu akmalu dafni duugidda kan ugu kaamilsani an yakuuna waa inuu ahaado dafnigu fii laxdin il waa inuu ahaadaa in kaanat alardu ciiddu haddii ay tahay qawiyatan mid adag wa fii shaqin jeex waa inuu ahaadaa dhex jeex in kaanat haddii ay tahay ciiddu rikhwatan mid jilicsan mid jilicsanoo oo sidaas haddii ay tahay wa an yuwasaca in la ballaadhiyaa la sunnaynayaa qabrigii wa yucamaqa hoos loo qodo qadra qaamatin joog qadarkii iyo wabaslatin farafidsi farafidis qof inta istaagay haddana farihiisa fidiyey qofkaa jooggiisa iyo asagoo weliba farihiisii kor u taagay oo gacantiisii fidiyey qadarkeed wayajibu waxaa waajibaya an yudjaca in la jiifiyo almayitu kii dhintay filqabri qabriga dhexdiisa calaa janbihi dhinaciisa loo jiifiyo wa an yuwajaha in loo jeediyaana way waajibaysaa lilqiblati qiblada waxaa waajib ah in dhinac dhinac loo jiifiyo qofka meyidkaa markii qabriga la dhigayo waxaa kaloo waajib ah in qibrada qiblada loo jeediyo qiblada in loo jeediyo ayaa waajib ah haddii waajibkaa laga tagayo qofkan aan qibladiiba loo jeedin waa lagu noqonayaayo inta lasoo lasoo faago ayaa qibladii loo jahaynaya haddii aamin laga yahay qofkaana inuusan doorsoomin oo jirkiisii uusan googo'in wayajibu waxaa waajiba an yudjaca in la jiifiyo almayitu kii dhintay filqabri qabriga dhexdiisa calaa janbihi dhinaciisana loo jiifiyo dhinac midig inuu yahaana lasii sunnaynaya cala aljanbi dhinacii in loo jiifiyo ayaa la sunnaynayaa calaa janbihi dhinaciisa wa an yuwajaha ayaa waajibaya weeyaan la sunnaynayaa maahana wayajibu waxaa waajibaya an yudjaca in loo jiifiyo almayitu kii dhintay filqabri qabriga dhexdiisa calaa janbihi dhinaciisa in loo ti loo jiifiyo wa an yuwajaha in loo jeediya hina waa waajib lilqiblati qiblada wa sunnatu sunnadu waxay tahay an yakuuna inuu ahaado calaa janbihi dhinaciisi alaymani midig dhinaca midig mid loo ji dhinaca midig inuu ahaado idijaacaasi jiibsigaasi ayay sunnadu tahay wa sunnatu sunnadu waxaa weeye an yakuuna inuu ahaado idijaacaasi jiifinta maydka la jiifinaya cala aljanbi dhinaci alaymani ee midig wa an yurasha in lagu rusheeyo weeye sunnadu qabruhu qabrigiisa bimaa-in biyo lagu rusheeyo biyahaasoo baaridin qabow biyo qabow in lagu rusheeyo qabriga ayay tahay sunnadu waa tafaa'ul iyo samasaadsi waxaa loo rajaynayaa oo loo saadiyayaa qofkan oo la samasaadsanayaa ilaahay inuu raxmaddiisii ku shubo qubuurta kale ee u dhowna in biyahaas lagu firfirdhiyo oo la kala gaarsiiyaana waa sidoo kale in sidaas biyaha loo kala gaarsiiyana ayana waa sunno wa an yurasha in lagu rusheeyaa la sunnaynayaa qabruhu qabrigiisa bimaa-in biyo biyahaasoo baaridin qabow ilaahay raxmaddiisa inuu ku shubo ayaa loo rajaynayaa oo la samasaadsanayaa wa an yulaqana in loo laqinana waa la sunnaynayaa oo talqiintii loo sameeyo bacda dafnihi aasidiisa kadib in kaana haddii uu ahaa mukallafan qof la mashaqeeyey qof mukallafa haddii uu ahaana in talqiintii la sameeyo oo loo laqino qofkan tawxiidkii iyo loo laqino ayaa la sunnaynayaa waa mas'alo kale oo ayana sunnaa in qofkani haddii uu mukallaf ahaa oo qof qaangaara u ahaa ama qof waalan weeyaano isagoo waalan dhintay laakiin takliif ba u horumartayoo qof awal mukallaf ahaan jiray weeyaan in talqiintii la sameeyo oo markii la aaso qofkaa kadib talqiintii lagu aqriyo taas ayaa la sunnaynayaa mas'aladan ayadaa ee talqiinta meyidka lagu akrinayo waxay ka mid tahay mas'alooyinka khilaafka badan geliyey ummadda dhexdeedoo qolyahani ay tashwiishka badan dadka ku abuureen tashwiishka badan ay dadkii ku abuureen wey cid diiday iyo cid ka soo horjeesatayna lama arko afarta imaam ee madaahibta waan arki doonnaa afarta madhab waxa ay ka qabaan waxa weeyaan horta talqiinku qofkan lagu aqrinayo marka uu dhinto kabacdi oo loo laqinayo axaadiis ayaa sugtay oo ku soo aroortay axaadiis fara badan ayaa ku soo aroortay asar fara badan ayaa saxaabadii ka sugnaatay oo ayagana ka soo aroortayoo ay ka dardaarmeen in sidaa la sameeyo waana arki doonaa insha allahu tacaala haddii aynu ku horumarno xagga axaadiista waxa weeyaan horta qofkan waa loo ducaynayaa talqiinku waa ducayn loo ducaynayo iyo xusuusin la xusuusinayo kelimadii tawxiidka oo laa ilaaha ila allah ahayd nabiga waxaa ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam oo muslim iyo bukhaariba horta ay warinayaan inuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam laqinuu mawtaakum laa ilaaha ila allah kuwiina dhintay waxaad u laqintaan laa ilaaha ila allah u laqina oo sidaas u laqina buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkaas muslim iyo bukhaari ay warinayaan horta wuxuu ku cad yahay inuu nebigu leeyahay u laqina kuwiina dhintay laa ilaaha ila allah xadiidka marka haddii lagu xambaaro oo lagu fasiro daahirkiisa xadiidku wuxuu ku cad yahay dadka wax loo laqinayaahi waa kuwa dhintay haddii macnihiisa xaqiiqigaa lagu xambaaro waa sidaas haddii macnaha majaazigaa lagu xambaarona waa sidii culammadu ay mareen badankooduye kuwiina dhiman doona u laqina laa ilaaha ila allahu weeyaan qofku inta uusan dhiman waa majaazkii mursalka ahaayo biictibaari maa saya'uulu weeyaan qofkani weli ma dhimano hadda meyid ma ahan laakiin kuwa dhiman raba oo lagu soo xaadiray oo calaamadii geerida laga helay markaa qofku ay naftu ka sii baxayso laa ilaaha ila allah u laqina weeyaan sidaas ayaa marka axaadiista soo aroortay horta xadiidkaas ayaa ka mid a haddii macnihiisa xaqiiqigaa lagu xambaarana kuwa dhintay ayuu ku cad yahay haddii macnaha majaazigaa lagu xambaarana kuwa dhiman doona ayuu ku cad yahay weeyaan qofkan wax loo laqinayo ee qabriga ku jirana talqiintu way anfacaysaayo waxbay u taraysaa maxaa yeelay duco loo ducaynayana way tahay talqiin loo laqinayo tawxiidkiiyo la maqashiinayana way tahay oo la xusuusinayo inuu laa ilaaha ila allah uu yidhaahdo oo markii malaa'igtu ay wax weydiinayaan allahu rabbii wa muxammedun nabiyi uu yidhaahdo taas ayaa la xusuusinayaa qofkan dhintay wuu maqlayaa nebigaa caddeeye calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiixa ahaa innahu la yasmacu qarca nicaalihim wuxuu maqlayaa buu yidhi kabahooda sharqantooda ayuu maqlayaa dadkii aasay ee hadda ka rogmaday oo ka tegey ayuu qofkani sharqandhoodi sharqantoodii ayuu maqlayaa iyo qajaftii kabahooda sida kale maalintii yowmulbeder raggii gaaladii reer quraysh markii inta la laayay maydadkoodii lagu guray ceelkii gorofka ahaa waa kii nebigu inta kor tegay la hadlayey abijahl iyo raggii madaxda ahaa ilmo rabiica iyo waa kii hebel iyo hebelow hebel iyo hebelow hal wajadtum ma wacada rabbukum xaqa wixii ilaahu idiin ballan qaaday horta maanta ma hesheen buu yidhi innii wajadtu ma wacadanii rabbii xaqa anugu waa helay wixii rabbi uu ii ballan qaaday oo guushii ahayde idinkuna cadaabkii iyo ciqaabkii rabbi uu idiin ballan qaaday maanta ma hesheen markaasaa sayid cumar weydiiye oo yidhi rasuulka ilaahayow ma dad waa hore dhintay ayaadba la hadlaysaa maa antum biasmaca limaa aquulu minhum buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam adinku kama maqli ogidin waxa ayaga aan ku leeyahay hadalkan aan ku leeyahay iyo hadalkan aan la hadlayo adinku kama maqli ogidin ayaga sida aad u maqlaysaan oo kale ayay ayaguna u maqlayaan laakiin jawaab ma celin karaan buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam jawaab ma soo celin karaan marka qofku sidaas ayuu wax u maqlayaa horta sidaa la soo sheegay ayuu wax u maqlayaa talqiintana macnaheedu waa sidaas in badan oo saxaabadii ka mid a sida saxaabigii la odhanayey abi umaamata albaahili iyo waasilata bin alasqac iyo ayaa dardaarmayeen oo oo odhanayeen sidaasaa la same naloo sameeyo axaadiista saxiixa sidoo kale waynu la wada soconnaa nebiga calayhi salaatu wasalaam markii uu meydka aasayo wuxuu odhanayey istakfiruu liakhiikum wasaluu lahu tathbiita fa inahu al'aana yus'al walaalkiin istikfaar ilaah weydiiya iyo dembi dhaaf una weydiiya ilaa inuu ku sugo qowlka xaqaa hadda ayaa la su'aalayaaye buu odhanaya nebigu calayhi salaatu wasalaam hadda ayaa su-aasha ku bilaabanaysaaye u weydiiya ilaa inuu u dambi dhaafo oo qowlka xaqaa ku sugo sidaas waa kii odhanaya nebigu calayhi salaatu wasalaam in aan laga kala yaacin marka qofka markii uu dhintee maadaama su-aashii ay ku bilaabanayso duco iyo istikfaar iyo ilaah loo weydiiyo sidaasuu nebigu noo faraya calayhi salaatu wasalaam saxaabiga camar bin caas isna waa kii u dardaarmaya wiilkiisa markii aad i aastaan oo aad qabriga i dhigtaan ha iga kala tegininee ila jooga ayuu yidhi xadiidkii saxiixa ahaa neef geela intii laga qalo oo hilbihiisa laga qaybiyo oo kale ila jooga ayuu yidhi waa idin weheshanayaaye marka ay malaa'igtu su-aasha i weydiinayso ayaan idin weheshanayaaye ha iga kala teginine waxaad ila joogtaan intii neef geela inta laga qalo hilbihiisa laga qaybiyo oo kale hal saac kama yara meelahaas ayay odhanayaan culammadu neef geela intii inta laga qalo oo laga googooyo hilibkiisana laga qaybiyo waa muddo hal saac oo kalea qadarkaa marka ila jooga oo ha iga kala teginina oo qabrigayga dul fadhiya si aan idiin weheshado saas ayuu dardaarmayay saxaabigii jaliilka ahaa ee cabdullahi bin camar bin caas aabihiis ahaa camar bin caas talqiintu waa sidaas marka axaadiidtaas ayaa xoojinaya oo loo cuskanayaa xadiidka ku soo arooray talqiinta ee macruufka oo la wada yaqaano xadiidka abi umaama xadiidkaa asagaa marka haddii aynu eegno oo si gaara aynu u eegno xadiidkaa la yidhaahdo xadiidu abi umaama ee nabiga ka soo arooray calayhi salaatu wasalaam oo uu nebigu yidhi markii aad aad qofka aasaysaan oo aad ciidda ku sintaan qabrigiisa qof idinka midii madaxa inta ka fadhiisto talqiinta ha ku akriyo xadiidkaas dabraani iyo kayrkiiba way werinayaan ibnu mandah baa werinaya dabraani baa werinaya a'imo badan oo muxadisiinihiina way werinayaan in qofka markii qabriga la dhigo in lagu dul akriyo talqiinta xadiidkaas sanadkiisa iyo awooddiisu inta ay la eg tahay way ka hadleen a'immadu waxaa ka mid a imaamyaalka ka hadlay xaafidka weyn ee xaafid alcasqalaani saxiixulbukhaariga sharxiisa weyn ee fatxulbaari sheikha iska leh xaafid alcasqalaani amiiru lmu'miniina fi lxadiid ayaa la yidhaahdaa waa mu'miniinta amiirkoodii xagga axaadiidta kitaabkiisa talkhiisulxabiirka ayuu xadiidka ku soo qaaday xaafid alcasqalaani wuxuu yidhi isnaadu xadiidi abi umaamata saalixun xadiidka abi umaama ee talqiinta ku soo arooray sanadkiisa iyo derajadiisu saalix weeyaan buu yidhi waqad qawaahu diyaau fi axkaami imaamka la yidhahdo adiyaa kitaabkiisa axkaamka la yidhahdana wuu ku sugayaa xadiid suganoo xoog leh inuu yahay cabdulcaziiz sheekha la yidhaahda wa akhrajahu cabdu cabdulcaziizu fi shifa fi shaafi kitaabkiisa shaafi la yidhaahdo ayuuna ku soo saaray imaamka muxadidka ah ee cabdulcaziiz saciid ibnu mansuurna wuu werinayaayo raashid bini sacad iyo damrata bin xabiib iyo keyrkood ayuu ka werinayaa asna sidoo kale marka wuxuu leeyahay xadiidka derajadiisu saalix weeyaan haddii la yidhaahdo xadiidka derajadiisu waa saalix macnaheedu waxaa weeye xadiidka saalixa la yidhaahdo saalixun lilistidlaali waalixtijaaji bih waa xadiid u suubada oo u qalma in la deliilsado oo la xujaysto laguna dhaqmo oo daliil ahaan loo qaato derajada axaadiista sida la wada yaqaan xadiidka saxiixaha ugu sarreeya xadiidka saxiixaana waxaa ku xiga xadiidka xasanka la yidhaahdaa derajada labaad ah marka haddii la yidhaahdo xadiidku waa saalix xasan iyo saxiix buu u dhexeeyaa xataa xasankii waa ka derajo wen yahay derajada labaad ee axaadiista waa xadiidka xasankaa xadiidka xasankaa marka waxaa ka sarreeya oo saxiix iyo xasan u dhexeeyo labadaa dhexdooda ku laalaabanaya waa xadiidkan la yidhaahdo saalixa saalixna way yidhaahdaan culammadan musdalaxu jayidna waa yidhaahdaan thaabitna waa yidhaahdaan mujawadna waa yidhaahdaan waa isla mid saddexdaa magacba wuu leeyahay xaafid suyuudi kitaabkiisa alfiyatu suyuudi ee musdalaxa waa kii odhanaya markii uu sheegayey walilqabuuli yudliquuna jayida wathaabita asaalixa walmujawada wa haadihi bayna asaxiixi walxasan waqarabuu mushabbihaatin min xasan mushabbahaatin min xasan wuxuu yidhi wathaabita asaxiixa walmujawada waxay ku idlaaqaan xadiidka maqbuulka ah ee la aqbalayo jayidna waa yidhaahdaan thaabit iyo saalixna way yidhaahdaan mujawadna waa la yidhahdaa sidoo kale waana derajo u dhaxaysa xadiidka saxiixa iyo xasanka xadiidka xasanka oo la deliilshado oo derajada labaad oo saxiixa ku xiga ah iyo saxiixii derajo u dhaxaysa labada dhexdooda ayaa waxaa la yidhaahdaa saalix marka xadiidkani inuu saalix yahay ayuu carabka ku dhifanayaa oo uu sheegayaa amiiru almu'miniina fi lxadiid xaafid alcasqalaani shaarixa kale ee bukhaariga asna badruddiin alcayni isagu wuxuuba leeyahay xadiidkan derajadiisu saalixba waa ka sarraysaayo waa saxiix dhaba ayuu leeyahay isagu kitaabkiisa albinaaya ayuu ku sheegayaa juska saddexaad bogga laba boqol iyo sideed in xadiidkan derajadiisu ay tahay saxiix ayuu caddaynayaa shaarixa kale ee bukhaariga ee cayni marka xadiid sugan oo derajadiisana xufaaddii ay ku sheegeen inuu yahay saxiix qaarna ay leeyihiin waa waa derajadan hadda aynu sheegaynay oo saalix weeyaan derajadiisu haddii xataa laga soo qaadoo la yidhaahdo xadiidku waa daciif oo waddooyinka uu ku soo arooray qaarkood uu daciif ku yahay xadiidka tabarta daran ee daciifkaa fadaa'ilul acmaal in loogu dhaqmo culammadu way isku waafaqsan yihiin way ku ijmaacsan yihiin sida imaamu nawowi iyo ay sheegayaan kayrkiiba xadiidku xataa haddii uu tabar yar yahay haddii fadaa'ilul acmaal ay tahay ee waajib iyo caqiide iyo meeshaas aan laga hadlayn xadiidka waa loo deliishan karaayo waa loogu dhaqmi karaa waxaa xoojinaya marka xadiidkan oo sii caddaynaya shawaahid fara badan axaadiis fara badan oo saxiixa ayaa xadiidkan xoojinaya oo garab siinaysa sida xadiidkii hadda aynu soo sheegaynayo is'aluu lahu tathbiita fa inahu al'aana yus'al u weydiiya ilaahay inuu qabriga ku sugo hadda ayaa la weydiinayaa ee nebigu uu lahaa waatan talqiinta marka la wado loo ducaynayaayo allaahuma habbithu bilqowli thaabit sidaa waatan lagu odhanayaa ilaahay oo ku sug qowlka suganoo xujadiisa ilaahu waafaji camar bin caas baa u dardaarmayay ilmihiisii oo lahaa qabrigayga ku nagaada oo waa idin weheshanayaaye xadiidkaasna watay hadda aynu soo ishaarnay asna saxiixa ah laqinuu mawtaakum laa ilaaha ila allah kuwa dhintay waxaad u laqintaan laa ilaaha ila allah haddii xadiidka lagu xambaaro xaqiiqadiisa qofka dhintay in loo laqinayo talqiin la maqashinayo laa ilaha illa allahu loo laqinayo haddii macnihiisa majaaska lagu xambaarana kuwa dhiman doona ee hadda calaamadii mawtka ay kusoo xaadirtay weeyaan aad iyo aad ayay axaadiistu u fara badan tahay waxaa ka mid a waxyaabaha xoojinaya xadiidkan oo xataa haddii la yidhaahdo waa xadiid tabar yar waxyaabaha sii xoojinaya waxaa ka mid a camaluunnaas ku dhaqmidda dadku ay weligoodba ku dhaqmayeen laga soo bilaabo xilligii saxaabada ilaa xilligan aan joogno ayay dadku ku camal falaan oo talqiinta ay sameeyaan fil acsaari waalamsaar xilli walba ee la joogo iyo magaalo kasta iyo meel kastoo la joogaba way ku dhaqmaan muslimiintu camalka muslimiintuna asaga keliya ayaaba ku filnaan lahaa haddiiba daliil kale xataa aan loo hayn ku dhaqmidda mas'aladan muslimiinta oo dhan ay ku wada dhaqmaan xilli walbo ay joogaan iyo meel kastoo ay joogaanba intaa keliya ayaaba ku filnaan lahayd maxaa yeelay waxaa laga wariyey cabdullaahi binu mascuud oo imaamu axmed iyo khayrkiiba ay warinayeen maa ra'aahu lmuslimuuna xasanan fa huwa cinda allahi xasan waa athar saxiixa athar xasana weeyaan shaygii muslimiintu ay wax wanaagsan u arkaan ilaah agtiisana waa ka wanaagsan yahay ayuu odhanaya cabdullaahi binu mascuud marka muslimiintii oo dhan ayaaba wanaagsatay oo shay wanaagsan u aragtay haddii marka wax kaleba loo waayo oo aan ahayn ku dhaqankaas muslimiinta oo dhan weligood ay ku dhaqmayeen xilli walboo la joogo laga soo bilaabo xilligii saxaabada iyo ilaa xilligan la joogo daliil kalaba uma baahnaba haddii aynu eegno marka qolyahan diida ee talqiinta ka hor yimaada sheekha ay sheekhul islaamka u yaqaanaan ibnu taymiya alxarani axmed ibnu taymiya oo ayagu ay sheikhul islaam u yaqaanaan aadna ay isku xejiyaanoo qaladaadka uu diinta islaamka iyo culammada ku khilaafay un ay ka qaataan markii uu xaqa waafaqana ay ka cararaan mas'aladan wixii uu ka yidhi asaga iyo ardaygiisii ibnulqayim haddii aynu eegno waxaa la weydiiyey ibnu taymiya ka warran ayaa la yidhi talqiintan meydka lagu akrinayo ka warran ayaa la yidhi markaasuu wuxuu ku jawaabay wuxuu yidhi atalqiin almadkuur qad nuqila can daa'ifatin min asaxaabati annahum amaruu bidalik talqiinta la sheegoo la yaqaano waxaa laga soo guuriyey buu yidhi jamaaco ka mida saxaabadii in ay amreen oo ay yidhaahdeen sidaa ha la sameeyo ka abi umaamata albaahiliyi wakayrih sida saxaabiga abi umaamata albaahili iyo kayrkiiba waxaa laga soo laga soo wariyey buu yidhi inay saxaabadu ay sidaa amri jireen ay odhan jireen talqiinta ha la sameeyo wa ruwiya fiihi xadiidun can inabiyi sala allahu calayhi wasalam laakinahu mima lam yuxkam bisixatihi xadiidna waa jiraa nebiga laga wariyey laakiin wuxuu leeyahay xadiidkaas axaadiidta lagu xukmiyey inay saxiix yihiin kamid ma ahan axaadiidta lagu xukmiyey saxiixnimada ayuu asagu leeyahay waan soo sheegnay dee a'immadii muxadisiinta ahayd oo xaafidulcasqalaani iyo xaafidulcayni oo midna uu leeyahay xadiidku waa saxiix midna uu leeyahay waa saalix labada derajo axaadiista marnay wuxuu leeyahay saxaabada qaarkoodna ma aysan samayn jirin intoodii badnaydna ma samayn jirin qaarkood baa laakiin amraya o odhanaya ha la sameeyo falihada qaala alimaamu axmed wakayruhu min alculamaa ina hada talqiina laa ba'sa bih sidaa darteed wuxuu leeyahay waa imaamu axmed bin xambal iyo culamada qaarkood waxay yidhaahdeen wax dhibihi kuma sugna farakhasuu fiihi walam ya'muruu bih wayna rukseeyeenoo way fasaxeenoo waxay yidhaahdeen ha la sameeyo wax dhibihina kuma sugne waa shay bannaan imaamu axmed bin xambal iyo rag kale oo culamada ka mid ah ayaa sidaa yidhi buu leeyahay ibnu taymiya wastaxaba daa'ifatun min asxaabi shaaficiyi wa axmed waxaaba sunno ka dhigay oo sheegay oo caddeeyey inay haddana sunno tahay talqiintu shaaficiyada iyo xambaliyada sidaas ayay caddeeyeen buu leeyahay halkaas ayuu ku caddaynayaa marka war dheer ayuu sii daldalayaayo aad iyo aad u tiro badan wuu ogol yahay marka a'immaduna wuxuu leeyahay imaam axmed iyo keyrkiiba way baneeyeen saxaabadii ayaa dardaarmi jirtay oo dadka fari jiray in sidaa la sameeyo waana mas'alo bannaan oo sidaasa shaaficiyada iyo xambeliyada qaarkoodna in ay sunno tahay ayay caddaynayaan oo ay ku tageen ayuu leeyahay ibnu taymiya ayaa sidaas u ogolaanaya marka hor sheekhulislaamkoodii ahaa in qirada qur'aanka lagu akriyo qabriga dushiisa iyo waxyaabahaas oo dhan wuu ogolaanayey bal waxaaba kamid a waxyaabihii la weydiinayey sida fataawadiisa ku qoran bogga saddex boqol labaatan iyo saddex ee isla mujalladkaas ah ka waran baa la yidhi qofka toddobaatan kun oo tawxiid ah haddii loo akriyo waa fidowgii la yaqaanay weeyaan inta loo akriyo toddobaatan kun oo tawxiida loo hadiyeeyo thawaabkii maydka ma anfacayaayo naartii beri ma uga noqonayaayo fido ma u noqonayaa wuxuu ku jawaabay idaa hallala alinsaanu wa ahdaahu ila almayit yasilu ilayhi thawaabuhu am laa sidaas ayaa la weydiiyey haddii waxaa la yidhi qofku uu tawxiid badan akriyo tawxiidkaa thawaabkiisiina uu hadiyeeyey maydkii dhintay thawaabkaasi ma gaarayaa markaasuu wuxuu yidhi idaa hallala alinsaan da sabciina alfan aw aqala aw akthar hadduu qofku toddobaatan kun oo tawxiida akriyo ama ka yar ama ka badan wa uhdiyat ilayhi maydkiina loo hadiyeeyo tawxiidkaasii qiradaa la akriyey nafaca allaahu bidalik ilaah waa ku anfacayaayo thawaabkaasi waa gaarayaa buu leeyahay thawaabkaas loo akriyey fidowga wuu gaarayaa qofkii dhintay ilaah baa ku anfacaya kaas wuxuu ahaa marka ibnu taymiya ardaygii ibnu taymiya ee ibnulqayim kitaabkiisa alruux asna wuxuu ku leeyahay sidoo kale wuxuu yidhi waxyaabaha caddaynaya oo tusinaya wuxuu yidhi maydku inuu maqlayo qofku markuu dhinto kadib inuu wax maqlayo waxyaabaha caddaynaya waxaa ka mid ah maa jara calayhi camalu nnaasi qadiiman wa ila al'aan min talqiini almayiti fii qabri wax dadku ay samayn jireen laga soo bilaabo qarniyadii hore ilaa xilligeenan aan joogno laga soo gaaro oo maydka in talqiin lagu akriyaa markuu dhinto kadib ayaa ka mid uu leeyahay waxyaabaha daliilka oo caddaynaya qofku markuu dhinto ka bacdi inuu wax maqlayo walowlaa annahu yasmac dalik wayantaficu bih lam yakun fiihi faa'ida haddii qofkaani inuu maqlayo oo uu talqiintu ay wax u taraysa haddii aysan jiri lahayn faa'idaba ma yeelateen buu yidhi talqiintu wa kaana cabasa cayaar cayaar bayna iska noqon lahayd haddii la odhan lahaa qofku markuu dhinto kadib waxba maqli mayo talqiintan lagu akrinayaana waxba u tari mayso talqiiniba waxba ma tarteena cayaar bay iska noqon lahayd iyo faa'ida la'aan buu leeyahay sidaasna ma ahan waqad su'ila canhu canhu limaamu axmed fastaxsanah waxtaja calayhi bilcamal waxaa la weydiiyey buu leeyahay talqiinta imaam axmed bin xambal waa sunno ayuu yidhi oo fastaxsanahu wuu wanaagsadayo wuxuu yidhi waa mustaxsan mustaxab weeyaano waa sunno ayuu leeyahay imaam axmed bin xambal in talqiinta lagu akriyo mayidka waxtaja calayhi bilcamal wuxuuna u daliilsaday buu leeyahay camalfalka dadku ay ku dhaqmayaanoo weligood ay samayn jireen axaadiid ayaana ku soo aroortuu leeyahay ibnuqayim waaba sii wadaayo xadiidka abi umaama ku soo arooray buu leeyahy abi umaama xadiidkiisa haddii xataa la yidhahdo xadiidkaasi xadiid sugnaaday ma ahan fatisaalulcamali bihi faitisaalu alcamali bihi fi saa'iri alamsaari walacsaar min gayri inkaarin kaafin fi lcamali bih haddii la yidhahdo xataa xadiidkaasi ma sugnaanin xiriirka wuxuu leeyahay ay xiriirsatay ku camalfalka lagu camalfalayo talqiintii la samaynayo magaalo kasta laga samaynayo iyo meel walba oo muslimiinta ay joogaan xilli walbana la samaynayey intaas keliyaaba ku filan buu leeyahay daliil kaleba loo dooni mayo ummadduna iskuma raacdo shay baatila iyo shay xun ummaddani iskuba raaci maysaba sidaas weeyaan marka xataa ibnu taymiyahoodii iyo ibnuqayimkoodii ayaa sidaa sugaya adiladaas ayaana ku soo aroortay a'immada madaahibtuna hal imaama oo xataa karaaha ku sheegay iyo hal madhab oo qaba xataa inay karaaha tahay lama arko waxay u qaybsan yihiin waa sunno iyo waa shay jaa'iz ahoo bannaan waa shay bannaan oo jaa'iza iyo waa shay sunnaa ayay u qaybsan yihiin madhabkeenna shaaficiyada haddii la eego imaamkeenna shaafici madhabkiisu waxaa weeye talqiintu inay sunno tahay waxaa kaga mid a aimada shaaficiyada ee sidaa caddaynaya waxaa ka mid a qaadi xusein oo shaaficiyada raggooda ugu waaweynaa ka mid ahaa waxaa ka mid a mutawalli oo asna asxaabuulwujuuha raggii la odhanaya madhabka ku jiray waxaa ka mid a sheekhii nasr almaqdeshi imaamulghazaali baa ka mid a imaamu raafici imaamu nawowi ibnulmuqri sheikhulislaam zakariya alansaari ibn xajar alhaytami khadiib sharbini axmed urimli mulaybari zaynudiin almulaybari kulli waxay isku waafaqayaan a'imada shaaficiyadu oo intaasoo imaamo aanu soo sheegno o dhan ay ku tegayaan talqiintu in ay sunno tahay madhabkeenna marka imaamkeenna shaafici in uu ay sunno tahay talqiintu sidaas weeyaan xagga maalikiyadana ayaguna sidoo kale ayay qabaan waxaa ka mid ah aimada maalikiyada ee talqiinta sidoo kale ayaguna soo dhoweynaya xaafidka weyn ee abubakar ibnulcarabi imaamka weyn ee mufasirka ee qurdubi ayaa ka mid ah ibnu xaaji imaamka la yidhaahdo ayaa ka mid ah oo asna kitaabka almadkhal iska leh raggaas badan oo maalikiyada ihina sidaas ayay caddaynayaan ayaguna talqiintu inay sugan tahay xagga haddii la eego marka a'imada xanaabilada ayagana sidoo kale imaamu axmed waa tii aynu soo marayno ibnuqayim hadda uu sheegayey in ay mustaxab tahay ibnu taymiyana sidoo kale waa kii asna xataa tilmaamayay inta kaleba haddii laga soo tago labadaas madhab marka sidaas ayay ku tageen maalikiyada qaarkood iyo xanafiyaduna waxay leeyihiin talqiintu way bannaan tahay qaarkoodna waxay leeyihiin maahane waa sunno bannaanaan keliya maahane waa sunno ayay odhanayaan qaarkoodna qaarna waxay leeyihiin way bannaan tahay maalikiyada qaarkood iyo xanafiyada afarta imaam afartooda madhab culammadoodii sidaas ayay ku tegayaan marka qaar odhanaya waa sunno waa intoodii badnayde iyo qaar odhanaya way bannaan tahay sida maalikiyada raggoodii dambeba ay jawaabeen mas'alo sidaasa weeyaan marka mas'aladan la yidhaahdo attalqiin oo meydka loo aqrinayo aanu u laabanna marka kitaabkiiye waxaa la sunnaynayaa buu yidhi oo sunnadu ay tahay wa an yulaqana in loo laqino oo talqiintii lagu aqriyo bacda dafnihi markii la duugo kadib in kaana haddii uu ahaa meyidku mukallafan qof la mashaqeeye haddii uu ahaa wa an yucazaa in loo tacziyeeyaa la sunnaynayaa ahluhu meydka ahalkiisii bacda mawtihi dhimashadiisa kadib ilaa halaathati ayaamin saddex maalmood ilaa laga gaaro reerkii laga dhintay in loo tacziyeeyo oo loo duceeyo meydkani uu ka dhintay ilaa saddex maalmood taas ayaa la sunnaynayaa oo sunnadu ay tahay in inta loo tago loo tacziyeeyo muslim iyo gaal wuxuu raba ha ahaadee gaalka xataa waa loo tacziyeynayaa oo gaalka haddii gaal kale ka dhintayna waa loo tacziyeynayaa haddii qof muslim ah oo gaalkan ay qaraabo ahaayeen uu ka dhintayna waa looga tacziyeynayaa labadaba oo gaalkan haddii gaal kale uu ka dhinto looga tacziyeynayo maxaa la leeyahay akhlafa allaahu calayk walaa naqasa cadadak ilaahay ha kuu bedelaa laleeyahay bedel kale ilaahay ha ku siiya asaga bedelkiisii tiradaadana ilaahay ma dhimo saasaa loogu ducaynayaa loogu tacziyeynayaa macna bedelkiisi ilaahay ha ku siiyo haddii qofkan loo tacziyeynayo marka qof muslima uu yahay muslim kaloo ka dhintayna looga tacziyeynayana acdama allaahu ajrak ilaah ajrigaaga ha weyneeyo wa axsana cazaak sabarkaagana ilaahay ha wanaajiyo wa kafara limeytik meydkaagana ilaahay ha u dembi dhaafo intaasaa loogu ducaynayaa sidaas weeyaan wa an yucazaa in loo tacziyo ayaa la sunnaynayaa ahluhu maydka ahladiisii bacda mowtihi dhimashadiisa kadib ilaa talaatata ayaamin ilaa saddex maalmood walaa yajuusu ma bannaana dafnu mayitayni laba mayd la aasidood fii qabrin qabri lagu aaso ilaa lidaruuratin baahi inay jirto maahane walaa nabshul qabri qabrigii in la faagaahina ma bannaana qabla balii'il mayiti maydka baaliyoobidiisi kadib lidafni mayitin loo fay loo faago mayd kale la aasidii maydka aakhara kale aw hayrihi ama dafnigaa hayrkii loo faago ilaa lidaruuratin baahi inay jirto maahana iyo dhibaato ilaa lidaruuratintu saddexda masaleba way u taallaa walaa yajuusu ma bannaana dafnu mayitayni laba mayid in la aaso fii qabrin hal qabriyo lagu wada aaso laba mayd ma bannaana ilaa lidaruuratin dhibaato inay jirto maahana iyo baahi haddii baahiyo ay jirto maydadkii baa tiradii ka batay in la isla aaso maahana si kale lama yeeli karo markaas waa la isla aasayaayo sidii nebigu uu sameeyey weeyaan calayhi salaatu wasalaam maalinkii uxud walaa nabshul qabri qabrigii in la faagaahina ma bannaana qabla balii'il mayiti maydkii markuu baaliyoobo kadib lidafni mayitinna loo fay loo faago mayd kale la aasidii aakhara oo kale in meeshii mayd kale lagu aaso in loo soo qadaahina ma bannaana ilaa lidaruuratin aw hayrihi ama dafnigaas waxaan ahayn aasidaas mayd kale lagula aaso waxaan ahayn in loo soo qodaahina ma bannaana ilaa lidaruuratin baahiyo inay jirto maahane mar haddii daruura ay timaado addaruuratu tubiixu lmaxduuraat weeyaan diide dhibaato ay jirto loo un dhibaato qaba in la in la soo faago maal iyo waxbaa ku dhacayo meeshii lagu aasay lala aasay qofkan waa daruuro waa la soo bixinayaa markaasoo xoolihii meesha ku dhacay ayaa laga raadinayaa gabar uurlaay ahayd waxaana rajo laga qabaa ilmihii inay weli nool yihiin caloosheeda ku jiray waa waajib in lasoo qodaa markaas si ilmahaas un haddii noloshoodii rajo laga qabo loo badbaadiyo wallahu subxaanahu watacaala aclam